الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحمه الله وحول والخبر خبرك ينقسم وحوق بسوية إلى قسمين لبقي بدء أحاد ومتواتر أحاد متواتر موقف سبا فالمتواتر هذا ما يوجب العلم كعلم واجبية يا ليلة هذا وهونا waxa weeye isagu an yarwiya inay wariyaan oo ay soo raraan ay soo guriyaan jamaacatun koox laa yaqacu aanay dhacaynin atawaadu'u inay isku waafaqaan cala alkadibi been can mislihim ayagoo ka warinaya jamaaco iyo koox lamida wahaakadaa sidaas oo kale ay kuwa kalena kasii warinayaan jamaaca lamida ilaa israacayoo waa iska daba yimi oo si xooga ayuu usoo daayo ma kala goyn ayaa ka dhigay tawaatar alkhaylu markay cani qoloba ay mar timaado ayaa la yidhaahdaa marka weliba ay dee wakti u dhexeeyaan ay iska daba yimaadaan ayaana inta badan loo isticmaalaa laakiin haddii ay dee xidhiir uu jiro ayada tawaatur lama odhanayo xagga haddaba istilaax ahaan waxa uu inoo sheegay horta fawaa'idiisii iyo wixii markaa tamaradiisa ahaydoo inu cilmi waajibiliya waa inoo sheegay haddana istilaaxahaan buu inoogu qeexo an yarwiya jamaacatun waa inay kooxi wariyaan buuhi weliba muaakhada ayaa ku jirto musanifka raximahullahu halkaa waa lagu yar qabsadayoo waayo mutawaatir buu ka hadlayay isaguna waxaanu iminka tacriifiyey waa tawaaturkii oo mutawaatirna waa wixii dee saa tawaatura ee xidhiiday tawaaturna waa xidhiididii marka inay wariyaani warintaasi mutawaatir maaha ee waa tawaaturkii iyo xidhiidhkii saas daraaddeed ayaa waxaa la yihi waxaa wanaagsanayd inuu yidhaahdo huwa an yarwiya ay maa rawaahu jamaaca an yarwiya ay maa rawaahu jamaaca waa waxay kooxi warisay ayaa mutawaatir ah werintaasina waa tawaaturkii ayay noqonaysaa wuxuuhi markaa waa inay wariso jamaaco iyo kooxi waa inay wariso y sheegto ay soo guuriso caqli ahaan iyo caada ahaan aanay dhacaynin inay been isku waafaqaan oo intay meel fadhiistaan ay yidhahdaan warkaa beentaa ama sheekadaa beentaa aan samayno ana liibsno yacni marka loo eego farahooda marka loo eego kala fogaantooda iyo siday meelo kale uga kala yimaadeen yacni waa inay wariyaan mutawaatirku waxay wariyeen ayaa la yidhahdaa koox aanay dhacaynin inay been isku waafaqaan welibana iyagoo ka warinaya jamaaco iyo koox ayaga lamida xaggaa inaanay yacni isku waafaqaynin been wahaakadaa yacni welibana ay dee sidaas oo kale ay ka wariyaan siday kooxdaasi ay uga warisay iyaguna koox kale oo aan been isku waafaqayn ay uga sii wariyaan ilaa inta uu ka gaadhayo ka laga warramayo oo macnaha uu noqdo mustawi atarafayni waalwasat labada darafood iyo dhexdaba waa inuu ka siman yahay oo jamaacada iyo kooxda uu ku xidhiidha ilaa inta uu ka gaadhayo ka laga warramayo haddana weliba kaa uu ku intihoonayo ee asalka u ah ama dabaqadaas koobaad ee warkan laga soo guurinayaana waa inay tahay oo ay xiska ay ku tiirsan tahay oo aragti ama maqal waa inuu ku tiirsan yahay ee yacnii wari ijtihaad iyo dadaal ku sugnaaday haddii uu ku tiirsan yahay isagana mutawaatir lama odhanayo haddaba marka quyuudda aynu eegno uu tacriifka inoogu xidhay waxaa inooga soo baxaya khabarkan mutawaatirka ah in shuruuddiisu ay tahay afar ka koowaad waa inay wariyaan cadad iyo tiro iyo jamaaco iyo kooxi waa inay wariyaan waa halkuu leeyahay an yarwiya jamaaca ma tiro go-an oo xad go-an leh baa u shardiya mise umaaha sida qaar baa yidhi tiro iyo xad baa u shardiya oo inteebay noqonaysaa markaa intiina waa isku khilaafeen oo qaarba meel ayay ku dhufteen waayo khilaafkaana waxa keenaya dee wax hadeeyey oo sugay ayaan jirin sidaa daraaddeed baa qaar waxay yidhaahdeen waa inay labiyo toban noqdaan wa bacahnaa minhum itnay cashara naqiiban taasaan qabsanayna waa inay labiyo toban noqdaan qaarna waxa dhi ma waa inay toddobaatan noqdaan oo wakhtaara muusa qawmahu sabciina rajulan limiiqaatina waa inay toddobaatan noqdaan ba yidhahdeen aayaddaasaan qaadanayna qaar waxay yidhahdeen waa inay saddex boqol iyo saddex iyo toban noqdaanoo asxaabu beder waa inay markaas tiradoodii ay noqdaan qaar baa yidhi waa inay kun iyo shan boqol noqdaanoo baycatu ridwaan tiradeedii waa inay markaa noqdaan qaar kale ayaa yidhi maya ee waa inay afar noqdaan oo afar macnaha waxa weeye dee waa nisaabkii ugu badnaayee shahaadada ee dhiigga lagu daadinayey markaa sidaasay aqwaashaa kala gedisan ayay yidhaahdeen in markaa tiro la yidhaahdo mutawaatirku tiro ayuu leeyahay waxa weeye waa qowl markaa daciifa oo adilada markaa ina tusinaysaa yacni wax tiro ah kumay xidhin waana markaa sidaa culimmada intooda badani ay ku tegeen tawaaturku inaanu lahayn cadad maxsuura ee uu ku xasilayo uun dadkaa ka warramayaa farabadnidooda tawaturka caamkaa ama yacni wuxuu ku xasilayaa dee sifaadkooda xagga markaa dabdintooda iyo xagga diintooda iyo xagga qaraa-in iyo markaa waxyaalo khabarka markaa ku xeeran ayuu markaa ummadda oo markaa aqbasha ummadduna dee dalaal iyo baadi kuma kulanto markaa dhinacyadaas baa laga eegayaa mooyaane tiro ayada shardi maaha ka labaadna waxa weeye inay dee caadadu mustaxiil ka dhigaysa inay been isku waafaqaan dadkaasi intay isu yimaadaan inay markaa isku waafaqaan been waa inaanay suurtagal ahayn yacni ummaddan oo markaa inima meel ka timi oo kala wada duwan dee suurtagal maaha intay meel fadhiistaan inay ku heshiiyaan shay been culintiisa oo waata ula yidhi laa yaqacu tawaadu cala alkadib tawaadua iswaafaqa iyo ku heshiinta ka saddexaad waxaa la yidhi waa in dabaqaadka sanadka dabaqadaha sanadka lagu soo rarayaana waa inay labadaa shardiya hore leedahay oo tiradaana ay tahay caadada inay markaa been isku waafaqaana ay mustaxiil tahay oo can milihim wahaakada ilaa yantahiya ila almukhbari canhu ilaa kaa uu khabarku xaggiisa ka soo arooray laga gaadhayo waa inuu markaa sidaana ahaadaa oo tirada iyo mustaxiilnimada inay been isku waafaqaan waa inuu ku xidhiidhaa waa in musanadka warkaasi uu ku imtihoonayo ee uu ku gebagaboobayaana uu noqdaa mushaahadiyo aragti ficil la arkayey ama simaac iyo maqal hadal la maqlayey oo waan aragnay ama waan maqalay waa inuu salka ku hayaayo dabaqadda ugu dambaysa ee qofkan laga warramayaa waa inuu yahay waan maqlay ama waan aragnay mise xadiid nebi oo kale markay tahay dee dabaqadda nebiga ugu xigtaa waa inay leeyihiin waan maqalay nebigoo saale waan aragnay isagoo saa samaynaya laakiin ijtihaad iyo wax isu geygeyn waa inaan mara ka iman maxaa yeelay ijtihaadka dee qalad ayaa suurtagala laakiin mushaahado iyo aragti iyadaa qalad kama yimaado waarku ina leeyahi wayakuunu fi lasli can mushaahadatin aw samaacin waxaan u noqonayaa warkaasi iyo tawaaturkaasi xagga asalka oo looga jeedo maraatibta mutawaatirka alla ugu horraysa uu dee ka soo bilaamayo dabaqadiisa koowaad waa inuu xis ku tiirsan yahayoo mushaahada ama simaac waa inuu ku tiirsan yahay salafku iyo ijtihaad aanu salafka ku haynin haddaba marka uu sidaa yahay mutawaatirku wuxuu uhi cilmi ayuu waajibiyaa danni iyo male isagu ma noqdo cilmi iyo ogaan dhabahoo yaqiini ah ayuu isagu waajibiyey ayuu keenaa cilmigii daruuriga ahaa ayuu keenaa ee yaqiiniga ahaa ee qofku inuu rumeeyo runnimo go-an oo aanu markaa iska dafcin karaynin iska saari karaynin ka takhallusi karaynin ayuu waajibinaya u sugaya oo qofka mutawaatirkaa diidaa wuxuu la xugun yahay qof qur-aanka diiday oo kale maxaa la qur-aan mutawaatir buu inagu soo gaadhay ilaa uu markaas dee inaga ina soo gaadhay mutawaaturkaasuu inagu soo gaadhay kadalik waxyaalaha markaa diinta macluumka ah ee bidaruura laga ogaaday iyaguna waa la mid waxa markaas la mid ah oo iyagana mutawaatir inagu soo gaadhay dee masalan a'immada afarta ah imaamu abu xaniifa imaamu maalik imaamu shaafici imaamu axmed yacani dee wuxuu inagu soo gaadhay dadkii soo arkay ee la soo dhaqmay ayaa dabaqadiba dabaqad siday markaa u soo sheegaysay ayuu markaa maanta inoo marka waa cilmi daruuri ah qof yacni didi kale jiritaankooda ama iska saari karaa ama ka shakin karaa ma jiro magaalooyinka iyo cawaasimta ayaa iyaguna ka mid a magaaladii nebiga ee madiina jiritaankeeda maka jiritaankeeda inay sacuudi haltay weligaa adigoon arag ayaad haddana rumaysan tahay waayo waxay kugu soo gaadhay warkaa mutawaatirka ah ayay kugu soo gaadhay xataa mudunkaa markaas gaalada baqdaad iyo markaa dimashik baynu rumaysanaha mudunkii islaamka baariis baynu markaa iyo ladhan baynu markaa rumaysanaynaa yani tawaatur bay nagu soo gaadhay waxa kale oo mar hadduu cilmigaa markaa faa'iideeya camalna waa faa'iideynayaa oo wixii uu tusay ku dhaqankiisa oo hadduu war yahayna in la rumayso haddii uu markaas dee dalab yahayna in la dabaqo mutawaatirkana waxay u qaybiyeen laba qaybood mutawaatir ay yidhahdaan lafdi ama tawaatur lafdi ah oo waa inay dee jamaacada iyo kooxdaasi ay ka warramayso qofka hebel la yidhaahdaa inuu kelima iyo hadal mucayana yidhi oo xuruufdeedii wadata kaa waxaa la yidhahdaa mutawaatir tawaatur macnawi lafdiya baa la yidhahdaa masala man kadaba calaya mutacamidan xadiidka nabigu yuri qofka baygu beena buurtay isagoo u kasaya falyataba maqcadahu min annaar maqcadkiisa iyo halku gelaya markaa naartaa ka diyaarsado xadiidkaas waxaa laga wariyay mid waxaan ahayn saxaabadii taabiciintii ilaa uu markaa casrigii dee markaa wax la sugayay la soo gaadhay sixaaxa iyo sunanka iyo masaaniidda ba intaba waa ku sugan yahay kaa mutawaatirka noocaasa ee lafdigiisa la ysku wada waafaqsan yahay iyo sidaa loo soo guuriyo waxaa la yidhahdaa mutawaatir lafdiga baa la yidhahdaa midna waa mutawaatir macnawi ah oo waxaa la ysku waafaqay un soo guurinta xadiid ama ficil iyadoon lafdi mucayana aan lagu soo wada guurinin masala axaadiida masiixu dajaal ka warramaysa axaadiida ka warramaysa nebiyullahi ciise soo degidiisa axaadiida ka warramaysa masaxa labada qof la masaxayo waxaa la odhanayaa kuwaana mutawaatir baa la odhanayaa tawaatur macnawiya ama mutawaatir macnawiya baa la odhanayaa wuxuu yidhi haddaba sheekhu falmutawaatiru maa kan yuujibu alcilma cilmi iyo ogaansho daruuri ah ka waajibiye ayaa la yidhaahdaa wa huwa an yarwiya waa inuu wariyo uu sheego uu soo guuriyo jamaacatun koox laa yaqacu aanay dhacaynin atawaadu isku waafaq cala alkadibi beenay isku waafaqaani waa inay wariyaan can milihim weliba waa inay ka wariyaan yarwiyada ku tacalluji wahaakadaa sidaasoo kale waa inay u wariyaan iyaguna kuwaasina kuwo kaloo lamid ah iyaguna waa inay sianay kuwani jamaacada uga wariyeen jamaacadaasina waa jamaaco kale uga sii warisaa ilaa yantahiya intuu ka gaadhayo ila almukhbari canhu kaa laga warramayo oo wayakuunu hada weliba fi lasli asalka iyo gunta iyo dabaqada ugu dambaysana waa inuu ka soo fulaa can mushaahadatin aragti aw samaacin ama maqal laa can ijtihaadin ijtihaad maya al aaxaadu kana waa khabarkii aaxaadka ahaa waal aaxaadu khabarka aaxaadka la yidhaahdaa huwa aladii waa ka yuujibu alcamala camal waajibiya walaa yuujibu alcilma cilmi aanse waajibinin wayanqasimu waxaan u qaybsamaa ilaa mursalin mursal buu u qaybsamaa wa musnadin iyo musnad falmurs- falmusnadu ma tasala isnaaduhu isnaadkiisu kuu xidhiidhay baa la yidhahdaa waalmursalu mursalna maa lam yatasil waa xadiidka aan u xidhiidhin isnaaduhu sanadkiisu kaanu xidhiidhin baa la yidhahdaa fain kaana haddaba hadduu ahada min maraasiili hayri saxaaba saxaabada cid aan ahayn mursalladooda hadduu yahay falaysa bixujatin xujo maahani ilaa maraasiila saciid ibnu musayab saciid ibnu musayab maraasiishiisa mooyaane fa innahaa ayada futishat waa la baarbaaray oo waa la kala rogay fa wujidat waxaa la helay masaanida ayada oo xidhiidhsan can innabiyi rawaaha uu ka wariyey kaa uu riday can innabiyi nebiga uu ka wariyey ayaa ayadaa la helay waxa uu sheekhu leeyahay aaxaadkii oo noocii labaad ee noocyada khabarka ah marka la fiiriyo sidii inagu soo gaadhay ayuu halkan inooga gelaya wuxuu leeyahy waa aaxaad aaxaadna waa jamcu axad waxaana khabarulaaxaad looga jeedaa xagga luq ahaan waxa weeye maa yarwihi lwaaxid waxa uu mid wariyo laakiin istilaax ahaan waxaa la yidhaha maa lam yatawaatar waa ka aan gaadhin mutawaatirkii maa lam yabluq xadda tawaatur xadkii tawaatur ay kaan gaadhin baa la yidhaahdaa isagu sheekhu hadda yacni wuxuu yani inoogu inoogu tacriifiyey yacni hamaradiisii iyo midhihii ka dhalanaysay ayuu inoogu tacriifiyo wuxuuhi waa waxa camal waajibiyeen cilmi waajibintaana hore inuu soo tilmaamay waxaa la doonayay inuu yidha xadkii mutawaatirka aynu ku soo sheegnay oo inay jamaaca wariso aanay suurtagal ahayn inay been isku waafaqaani yacni jamaaco iyo koox taa ka yar ayaa warinaysa mid iyo wixii ka sii badan ayaa isaga warinaysa laakiin aan xadkii mutawaatirka u gaadhin dadka soo raaya khabarkii mutawaatirka kuwaana gaadhin weeya ama mid ha ahaado ama laba ha ahaado ama afar ha ahaado ama shan ha ahaado tirooyinka aan ku gaadhsiinaynin ama aan ku dareensiinaynin inuu xaddu tawaaturkii gaadhay kay wariyaan baa la yidhahdaa haddaba wuxuu sheekhu yidhi wuxuu faa'iideeyaa camal buu faa'iideeyaa oo axkaamta camaliga ah ayuu faa'iidaynayaa wuxuu waajibinayaa in wuxuu keensaday khabarkan axaadku lagu dhaqmo oo la rumeeyo hadduu war yahay dalab hadduu yahayna in la dabaqo oo la fuliyo laakiin dee waa inuu rasuulka ka ansaxaa wax farqiyana male xagga ku dhaqanka iyo ku camalfalka xadiidka iyo khabarka aaxaadka axkaamta iyo caqaa'idda qowlka saxiixa haddaan qabanno maxaa yeelay adilada tilmaamaysa khabarul aaxaad in lagu dhaqmo ayaa caam ah tusaale ahaan waxaa ka mid ah xadiid aynu horena usoo maray markaynu naskiga ka hadlaynay ibnu cumar ayaa laga warinaya wuxuu leey wakti annagoo salaad subax quba ku jirnaa mid baa yimi markaasuu wuxu uhi nebigii waxaa lagu soo dejiyay xalay qur'aan waxaana la faray inuu kacbada qaabilay qaabila markaana xagga shaam bay u jeedeen xaggii kacbada ayay dabeedna usoo wareegeen ayse soo kala rogeen marka waxay daliilu yahay in khabarulwaaxid lagu dhaqmay oo warkiisii waa qaateen oo waa ku dhaqmeen waxaa kaloo ka mida bay yidhahdeen nebigu aaxaad iyo qof ayuu u diri jiray jihooyinka iyo qabaa'ilta si axkaamta sharciga ay u gaadhsiiyaan haddii aan lagu dhaqmaynin khabarkooda iyo waxa ay nebiga ka sheegeen dee diridda u diray faa'iida ma yeelateen waxaa kaloo ka mida khabarul waaxid in la aqbalayo laguna dhaqmayo waxay ku ijmaaceen saxaabadu inay aqbalaan khabarulwaaxid ay ku dhaqmaan dhacdooyin fara badan oon la soo koobi karaynin masalan labada qof ee isqaba markay isu tagaan biyihii tarankuna aanay ka imanin miyaa laga maydhanayaa mise laga maydhan maayabaa la isweydiiye oo la ysku qabtay caaisha ayaa ka warrantay oo tidhi aniga iyo nebiga ayaa samaynay oo ka maydhannay bay tidhi warkeedii baa loo noqdoo la qaatay waxaa ka mid ah wakhtigii abubakar ayaa ayeeya ayaa u timi dhaxal doonaysaa markaasuu yidhi bal waxba kuma hayo eh bal dhacan la tashada asxaabta weydiiya iska teg buuhi muqiirata bnu shucba ayaa markaa marag furay inuu xaadir ahaa nebi maxamed oo ayeeye siiyey asudus cid kale ma jirtaay oo kula ogi maxamed ibnu maslama ayaa isaguna arrinkaa furay tii buu dabeetana ku siiyey waxaa ka mid ah qisadii taacuunka markii cumar oo markaa iyo saafar badosa shaam ay dooneen inay la maqlayn taacuun ku dhacay ee cabdiraxmaan ibnu coof u sheegay inuu nebigu yidhi haddii aad maqashaan meeluu ku dhacay ha gelina sidii buu markaa kaga joogsan yacni waa riwaayaad aan la soo koobi karaynin oo tilmaamaya inay waajib tahay in lagu dhaqmo khabarulwaaxid oo xujooyinka sharcigaa uu ka mid yahay oo aan la kala farqinaynin caqaa'id iyo axkaam daliishiga in la kala saaro oo caqaa'idka la yidhahdo khabarulaaxood ku sugmi maayaanna ee mutawaatirunbay ku sugmayaanna waa qowl qariiba baa la yidhi oo aan wax daliil kitaab iyo sunnaa midnaba aanu jirin salaful umma siday ku tegeenna khilaafsan dee xadiiduna sidaynu tilmaanay waxay u badan tahay axaadkaasi u badan mutawaatirkuba wax kooban oo xan yaroo kooban oo markaa kitaab laga qoraba weeye haddaba wuxuuna yidhi cilmi ma waajibinayo waana mas'ala markaa taa labdeedu mukhtalafa oo waa qowlu ljumhuur inaanu markaa cilmi waajibinaynin yaqiina ee danni uu waajibinayo oo macnaheedu yahay uun inay xooggan tahay in ciddan laga soo raray warkane laga sheegayo usugnaanshihiisa uu yacni inuu markaa ka soo fulay uu ka sugan yahay inay markaa inoo rajaxanto inoo xoog badan tahay ayuunbuu ina tusinayaa mooyaane yacni sidii mutawaatirku cilmiga yaqiinigaa u faa'idaynaya inoo faa'idayn maayo weliba xadiidku xagga martabadiisuna dee saxiixun lidaatihi iyo markaa saxiixun ligayrihi iyo xasanun iyo isku sii kala baxaya waxaana la yidhi haddii dee warka qof kasta cilmi uu faa'iidayn lahaa war kastoon maqallaba waa rumaysan lahayn dee mana rumaysanna war kastoon maqallo waxay tusinaysa marka inaynu cilmi faa'iidaynaynin midda labaad ruwaadda ka ugu caadilsan ee ugu toosan ayaa beeni ka dhici karta oo qalad ka dhici kara markaa iyadoo inay beeni ka dhacdo iyo qalad inuu ka dhaca lafdeedaba la bannaysanayo suurtagal ay tahay in la yidhaahdana haddana warkiisu yacni cilmi qadciya ayuu faa'iidaynaya waa waxaan markaa habboonayn waryo kale ayaa markaa qaba inuu cilmi faa'iidaynayo daahiriyaday ibnu xasmi iyo markaa rag badani siday ku tegeen marka waxaana qowlka mukhtaarka ayuu yahay khabarulaaxaad inuu danni faa'iidaynayo inuu cilmi faa'iideeyana waa la arkay laakiin markay qaraa'in iyo waxyaalo kale oo ku xeermay ay jiraan sida inay ummaddu dee aqbasho oo kale xagga rumaynahaan iyo xagga ku dhaqan ahaan ama uu saxiixayn oo kale dee lagu xadiidka ku soo arooro lagu wariyo waa qaraa-in kale ayagu markaa oo ka baxsan waxaa kaloo sheekhu uu haddana yidhi wuxuu u qaybsamayaa ilaa mursalin wa musnadin ayuu u qaybsamaa mursal iyo musnad musnad muxuu haddaba noqday musnad wuxuu noqday ma tasala isnaaduhu waa xadiidka isnaadkiisu uu xidhiirhsan yahay isnaad waxaa la yidhaahdaa ama musnad waa ismi mafcuul horta min alisnaad ayuu ka yimi waana laba shay oo laysu geeyo jidh markaa shay kale loo geeyo waa tiirin iminka asnada dahrahu ila aljidaari uu ku tiiriyey weeye marka hore shaygaa maxsuuskaa bay ahayd macaanidii baa loo isticmaalay oo iminka waxaa loo jeedaa asnad alkhabara ilaa fulani bimacnaa wuu u tiiriyo wuu u nisbeeyo hebel baa yidhi buu idhi sanadkana waxaa laga wadaa dadkaa kala warinaya ee kala sheegaya oo xidhiidha oo aan kala go ku jirin matasala isnaaduhu inuu shaksi waliba shaksi ka wariyo ilaa ka u dambeeya ee laga warinayo u gaadhayo tusaale ahaan oo kale sheekhu wuxuu usoo qaatay bukhaari ba wuxu uhi xadaanaa cabdillahi bnu yuusuf qaala wuxuu cabdilaahigaas yidhi akhbaranaa maalikun imaamu maalik baa noo warramay can ibni shihaabin ayuu ka warramay can abi salaamata bnu cabdiraxmaan can abi hurayru isna kasii warramay ana rasul lahi qaala man adraka ragcata min asalaati faqad adraka salaa isuguna wuxu uhi qofka ragcad ka soo gaadha salaada salaadii wuu soo gaadhay markaa wuu xidhiidhay mid waliba kii uu ka qaaday cabdillahi ibnu yuusuf wuxuu ka qaaday imaam maalik imaam maalikna wuxuu ka qaaday ibnu shihaab ibnu shihaabna abi salama uu ka qaaday abu salamana abu hurayra uu ka qaaday abu hurayrana rasuulka ayuu ka qaaday uu yidhi isagoo sidaa leh ayaan maqlay rasuulka ayaa sidaa yidhi haddaba mursalka iyo musnadka labadaba markuu inoo sheegayay noocan maa wuu wuu camimay oo wuu yar ballaadhiyey waayo waxaa dee sii kala hufo ee sii kala saare sii kala lafeeya waa culimmada mustalaxa ayuu takhasuskooda yahay laakiin ayagu guud ahaan unka maqbuulka iyo kaan maqbuulka inbay guud ahaan dudubaan usuuliyiinta uga hadlaya waxaa iminka uu caam ku yahay mid kastoo isnaadkiisu xidheeyma raawigiisa ilaa halka uu ku dhammaanayay oo riwaayaddiisii o dhan la wada sheegaa marka hadduu dee isku taago saxaabiga mawquuf buu noqonayaa waa soo gelaya saxaabiga ku taagnaa marfuucina waa soo gelayaa nebiga la gaadhsiiye loo kor yeelay laakiin culimmada mustalixu dee kan saxaabiga ku taaganna mawquuf bay iyagu yidhahdaan kan nebiga markaa la gaarsiiya kaasa musnad noqonaya oo kaa sanadkiisu xidhiiray waa kaa mursalla muxuuyna yidhi mursalku asalkiisu waa ism mafcuul oo isna irsaal baa laga keenay irsaalkuna waa sii dayn oo kan irsaalka samaynayaa dee isnaadkii iska sii daayay oo aan markaa ruwaaddiisii oo dhan oo dhammaystiran aan ku qaydin waxaanu ina yidhi waa kaa isnaadkiisu aanu xidhiidhin xadiidka aan isnaadkiisu xidhiidhin ayaa la yidhaahdaa mursal waana sida markaa mutaqadimiintu iyo usuuliyiintu ay yidhaahdaanoo isaga iyo munqaticii ayaa isku mid markaa noqonaya waa munqaic waxa la yidhaha maa lam yatasil isnaaduhu calaa ayi wajhin kaana inqitaacuhu xadiidka aan u xidhinin isnaadkiisu ayaa la yidhaahdaa wej aliyaaliyo wejiguu doono inqitaaca iyo goonaantaasi ha ahaadee munqatic baa la yidhaahdaa markaa munqatic iyo ayuu mursalkii kala mid dhigay oo ruwaadda qaarkood inay maqan yihin ama mideeda ama labaada meeshuu doonaba ha ka dhacee waa inuu raawigu ka wariyo in cidaanu ka maqal laakiin culimada musalaxu mucallaq mursal mucdal munqatic ayay markaa iyagu kala saaraan oo munqatic waa ka aan sheegnay mucdal haddii ay ka dhacaan isnaadka laba iyo wax ka badan oo xidhiidhsani mucdal baa la yidhaahdaa haddii isnaadka bilowgiisa mid iyo wax ka badan laga jaro si xidhiidhsan looga jarona mucallaq baa la yidhaahdaa mursal baa inoo yimi oo waa kau ka dhacay aakhirka sanadka taabiciga dabadii taabiciga dabadi wa mursal wa mursalun minhu saxaabiyun saqad wa mursalun saxaabiyun waa kaa uu bayquniyadu lahaa waa ka saxaabigu ka dhacay ama maa raafaca taabiciyu mursalun waqil kabiiruhum walaakina daka almustatiin waxaan filaya inuu suyuutiga ahaa wuxuu raafici taabici kor yeera ayaa mursal la yidhaahdaa markaa kaa saxaabigii maqan yahay ama uu taabici kor yeelay ayaa mursal la yidhaahdaa oo masalan waxay ku miisaaliyeen xadiidka macruufka ah ee aynu axkaamtaba ku aragno saciid ibnu musayib uu leeyahay ana rasuula nahaa can bayci laxmi bilxayawaan wuxuu nahiyey in hilib lagu iibiyo neef nool saciid muuse waa taabici kabiira xadiidkanna dee wuu ka wariyey isagoon waasitadii isagii rasuulka udhaxaysa aan sheegin waayo isagu nebigii ma soo gaadhin ee ciddii u dhaxaysay ee nebiga uga sheegtay ayuu meesha ka saaray markaa kaas ayaa la odhanaya waa mursal haddaba xaggii xujaysigii iyo daliishigii ayaa wuxuu yidhi mursalkiibuu laba inoogu kala qaaday mursal saxaabi iyo mursal khayru saxaabi ayuu inoogu kala qaaday mursalkii saxaabiga horta inoogama hadlin oo mursalu saxaabi maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka warrama saxaabi oo qowlkii nebiga ah ama ficilkiisii ah oo aanu maqal aragna saxaabi baa wuxuu ka warramayaa qowl ama ficil nebiy oo aanu maqalna ka nebigana ka maqalin goobjoogna aanu ahayn oo maxaa yeelay dee wakhtigiisa ayaa yaraa oo ma soo gaadhin xilligaa beder buu ka warramayaa isagoo aan xilligaa laga yaabo in dhowr jirahaaba ayuu beder ka warramayaa markaa warkaa uu masalan beder ka warramaya isagoo loogii xilligaa inaanu jirinba ama uu yacni ilmo yar ahaa mursalu saxaabi baa la odhanayaa ama islaamnimadiisa ayaaba dambaysayoo dee waaba raggii fadxumaka ku islaamay waxaanuu ka warramayaa arrin hore ama wuu maqnaabo arligaba ma joogin markaa xilliyo aanu joogin ama aanu muslimba ahayn amaba aanu jirin buu ka warramaya waana saxaabi nebigii la kulmay oo rumeeyo ku dhintay taasoo kale waxaa looleeyahay mursalu saxaabi waa sida ibnu cabbaas oo kale iyo asxaabta kuwoodii yaryaraayoo ka wariyay nebiga waxaanay ka maqal waxaana la yidhaha ibnu cabbaas oo axaadiidiisu badan tahay oo ay ku gaadhayso waxaa la yidhi nebiga kama maqal ilaa cashara oo arbaca wuxuu nebiga ka maqlaybaa waxay yihiin afar ama toban kama badna intuu nebiga ka maqlay waxaa kunka gaadhaya laakiin yuu ka warinayaa dee asxaabtii kale ayuu ka warinayaa oo asxaabtii kale ayaa u sheegtay uu arrinkan ka warinayaa haddana waxaa laga yaabaa saxaabigii kale uu ka warinaya intuu iska dhaafo inuu nebigu inuu tiriyo qaala rasuulullahi inuu yidhaahdo ayaa dhici kartaa marsaa irsaalka noocaasahee saxaabigu uu sameeyo isaga sheekhu inoogamuu hadal waayo isaga mawsuulu sanad ayaa lagu lagu tiriyaa haaliban saxaabi la mida ayuunbuu ka warinaya jahaalada saxaabaduna waxba ma yeesho dhammaantood waa cuduul saas daraaddeed baa waxaad isnaadada qaarkood ku arkaysaa riyaad saaxiix u kale can rajulin min asaxaaba wuxuu ka wariyey nin asxaabtii ka mid ah markaa waxba magaciisa looma badna mar haddii la yidhi uu huba u nin saxaabiya inuu ahaa kulluhum waa cuduul dhammaantood waa wada caadileyn ibnu salaax oo kale mursal saxaabi xadiidka mursalkaaba kamuu mid dhigin ee xadiidka mawsuulu sanadka ah ayuu kala mid dhigay waxaa ka miihaal loo soo qaataa xadiidkan macruufka ah ee badulwaxyiga bukhaari fii saxiixii uu markaa ugu horeyseeyey caaisha laga warinaya kaana awalu maa budiya bi rasul aru'ya saalixa fi nowm fa kaana laa yara ru'ya ilaa jaa mila falaqi subxi waa maraasiil saxaaba caaisha qisadaa may soo gaadhin waayo bicsada afar ama shan sano dabadeed bay dhalatayba mabay soo gaadhin xilligaa yaa ciddii markaas u sheegtay unbay iska dhaafday markaa ayuusaa u sheegtay waana la ogyahay markaa cid kale inaanay ka warinaynin iyo xadiidka bukhaariga isagana ibnu zubayr man labisa alxariira fi dunya lam yalbasu fi alaakhira se waa mursalu saxaabi oo ma soo gaadhin mali markuu nebigu khudbadda akrinayay aad baanay markaas u badan yihiin waxaanay markaa asxaabta ayuunbaa kala warinaysay marka dhammaantoodna waa cuduul waxa inta badan markaas ay ka wariyaan cid aan asxaabta ahaynna yacni ay taabiciinta ka wariyaan axadiid marfuuca maaha israa'iiliyada xikaayaad iyo mawquufaad ayay iska noqdaan kaa isaga waa xujo waana xadiidkii mawsuulkaha ayuu la mid yahay maraasiisha haddaba hayri saxaaba wuxuu yidhi falaysa bixujja xujo ma aha ayaga oo lama xujaysanayo oo lama deliishanayo sida markaas imaamu shaafici uu qabo waana a'immaduna marka ay isku khilaafsan yihiinoo xanafiyadoo kale waa xuja biitlaaq bay qabaan saas daraaddeed baa xugunno fara badan ay markaa asxaabta unay ka soo wareynayaan ayay markaa deliishadaan oo ay wax ku sugaan waxaa tusaale ahaanoo kale loo soo qaataa inay qofka salaada dhexdeeda qusle ay salaadiisu burayso abi caaliya mursal uu leeyahay man qaaqaa fi salaa faqad intaqada wuduuhu ayuu markaas u cuskaday inay waysada burinayso laakiin imaamu shaafici madhabkiisa waxa weeye inaanay xujo ahayn oo aan la deliishanayn ama kalena sidaas ayay qabaan laakiin waxaa markaasuu ka soo reebayaa maraasishii qaar ka mida ayuu ka soo reebayaa isagu halkan bacdu ahlicilmi waxay qabaan oo imaamu shaafici bay u tiriyaan kibaaru taabiciin intooda badan ee asxaabtii wax ka warisay saciid iyo curwat bnu zubayr iyo in markaas riwaayada la aqbalo laakiin marka mursal kale ama qowl saxaabi ama qiyaas iyo marka ahlucilmi oo fatwooday suu kenayo marka ay waafaqaan laakiin inaan la xujaysanaynin ayuu markaa sheekhu raximah llahu imaamu alxaramayn isagu falaysa bixuja buu i wax la xujaysanayo la qabsanaya maaha lakiin wuxuu ka soo rabay ilaa maraasila saciid ibnu musayib saciid ibnu musayib taabiciga weyn maraasishiisa wuxuu leeyahay maraasiisha saciid ibnu musayib waa laga daba tegey waa la baadhay waa la fatasheyo waa la kala rogay waxaa la ogaaday inay xidhiidhsan tahay oo waxaa la ogaaday ciddanuu ridayaa inuu sadogii yahay abu hurayre oo sadog u ahaayo inantiisa uu qabay ayuunbuu markaa iska dhaafi jiray oo dabeetana nebiga ayuunbuu toos ugu gudbi jiray markaa isaga imaamu shaafici wuxuu leeyahy markii aan fatashaad ku sameeyey waxaan ogaaday ciddanuu markaa isagu ridayu meesha ka saaraya inuu abu hurayre oo sadogiya yahay markaa isaga maraasiishiisa dhammaanteed waa wada qaadanaynaa laakiin hadalkaa waa lagu yar qabsaday oo yacni uu sheekhu sidaa yidhi waxoogay ictiraada baa ku yimi waxaa la yidhi haddii ay musnado noqoto dee horta musnad ahaan baa lagu deliishayaa mursalnimadiba way ka baxday haddii layidhaha kulligeed wuxuu saciid ibnu musayib wariye oo dhammi yacni sanadkeedii baa la wada abu hurayra ku wada jiro macnaha waxa weeye mursalba markaa maa waa wada musnada ayay wada noqonaysaa markaa oo waxaa la ixtijaajaya markaa waa musnadka mursalka maaha markaa kasoo reebiddan uu ka soo reebay maraasiisha yacni dee wax jira maaha waxaanay markaa culimmada in badan ay ku tegeen maraasiisha saciid ibnu musayib inay la mid noqonayso maraasiisha kale waxaana in imaam shaafici hadalka laga hayaa waxa weeye irsaalu saciid cindanaa xasanun markii tafshiish badan lagu sameeyey ee laga daba tegay cidaan imaamu shaafici ahayn ay ka daba tagtayna in badanoo markaas abu hurayra aanu ku jirina markaa uu irsaaliyey uun oo la waayey markaa meeluu abu hurayra ka soo galana waa ay jiraan haddaba wuxuu sheekhu yidhi walaxaadu huwa aladii waa ka yuujibu lcamala waajibiya walaa yuujibu lcilma aan waajibinan wayanqasimu ilaa mursalin buu uqaybsamaa iyo wa musnadin falmusnadu matasala isnaaduhu kuu sanadkiisu iyo dadkaa warinaya ay xidhiidhaan baa laydhaha walmursaluna maa lam yatasil kaanu xidhiidhin weeye isnaaduhu sanadkiisa ay dadkaa warin aanay xidhiidhsanayn ee dadan kala warinaya dhexdoodu ay go-an tahay inaysa soo gaadhin go-aanshahana waxa weeye waxaa laogyahay labadan qof ee kala warinayaa inaanu qofkan soo gaarin oo isku casriba aanay ahayn qarni inuu dhexeeyo boqol sana baa laogyay ilan axaadiidta ilaahay baa culimo u diray oo waa ladala dabagalay oo waa la sugay oo nin waliba kuu ka wariyeybaa ayaa laga daba tegay nin waliba taariikhduu dhashay iyo taariikhdii uu dhintay ayaa laga daba tegay lowlad isnaadu baana lay laqaala man shaaa ma man shaa maa shaa yacni haddaan isnaadku jirinna qof waliba waxa liyaaliyo wuxuu doono ayuu odhan lahaa ee maxaa meesha ka saaray dee markii loo abtiriyey ee nin walba taariikhdiisii la soo saaray marka walmursal maa lam yatasil isnaadu kaanu xidhiidhin baa laga fain kaana min maraasili hayri saxaaba asxaabta kayrkood mursalladooda hadduu ka mid yahay falaysa bixuja ma ahaanin ilaa maraasiila saciid ibnu musayab mooyaane fa inahaa futishat waa la baadhay oo waa la kala rogay maraasiisha saciid ibnu musayib fa wujidad waxaa la helay masaanida iyadoo xidhiidhsan can الnabiyi marka can inabiyidaa wax lasoo qadarayay ku tacalluqaysa rawaahaa uu wariyay asaxaabiyu aladii asqatahu can اnabiy oo uu ka wariyey saxaabigii uu riday nebiga uu ka wariyey ayaa la helay siyaq اlada siyaqu adaa'i اlxadiid waa siiqooyinka iyo dawaaqyada iyo qaabkii loo gudanayay xadiidka marka la sheegayo waalcancanatu cancanadu tadkhulu waxay gelaysaa cala alasaaniidi asaaniidda xidhiidhsan ayay gelaysaa wa idaa qara'a shaykhu shaykhu markuu akhriyo yajuusu waxaa u bannaan liraawi kii warinaya an yaquula inuu xadaanii wii warramay inuu yidhahdo aw akhbaranii inuu yidhaahdo waidaa qara'a huwa raawigu markuu cala shaykhi ku akriyo yaquul wuxu odhaya akhbaranii walaa yaquulu xadaanii ma odhanayo wain ajaazahu shaykhu shaykhu hadduu ijaazeeyo u banneeyo min gayri qiraa'atin iyadoon midkoodna akhrin fa yaquul wuxu odhaya ajaazanii waa ii ijaazeeye ama waa akhbaranii ijaaza wuxuu igu warramay ijaaza ayuu odhanaya markuu sheekhu inooga warramay khabarku aqsaamtu u qaybsamayey ayaa halkanna wuxuu waxoogay inooga sheegaya qaabkii loo xambaarayey iyo qaabkii loo gudayey markaa taxamul iyo adaa baa la yidhahdaa sida shahaadada oo kale ayaa riwaayaduna taxamul iyo adaa ay u leedahay taxamulku waa xadiidka markaad ka soo qaadanaysaed ka soo gurinayso ciddaad ka soo raraysay kaa horraysay taxamul baa la yidhahda addaana waa markaad sii gaadhsiinaysa cid kaleed usii gudbinaysana addaa baa la yidhahdaa haddaba xagga wuxuu inoo sheegayaa cancanadu alcancana asalkeeda waxaa la yidhaahdaa waa xadiidka oo lagu wariyo bilafdi can oo masala idhahda can fulanin can fulanin can fulanin yacni xadiidkan waxaa laga wariyey hebel hebelna wuxuu ka sii wariyey can fulanin hebel hebelna wuxuu ka sii wariyey can fulanin hebel ayuu ka sii wariyey oo aan lagu la odhanin yacni wuu ii warramay iyo waan maqlay midna aan la odhanin le rawid xaddi can fulanin hebel baan ka wariyey hebelna can fulanin buu ka sii wariyey hebelna can fulanin buu ka sii wariyey markaas yacni khilaaf baa ku jira oo culimmadu way isku khilaafeen oo maxadiid musnadah ayaa loo ictibaarinayaa xagga aqbalida iyo ku dhaqanka mise xagga xadiidkii mursalkaa oo kale celinta iyo ku dhaqan la-aanta khilaaf baa markaa ku jira markaa jumhuurku waxay leeyihiin waa xadiid mutasila oo qaybta mutasilka ah ayuu gelayaa bay yidhahdeen maxaa yeelay dee daahir ahaan sanadku waa ka xidhiidhsan yahay waxayse yidhaahdeen un laba arrimood ayaa lagama maarmaan ah mid waa arrin mutafaqah oo la isku waafaqsan yahay kan mucancinka ah ee cantan wax ku warinaya waa inuu beri ka yahay waxaa loo yaqaana tadliis qarinta sheekhyada uu qariyo waa inuu beri ka yahay waxay tadliiska la yidhaahdo waa inuu beri ka yahay hadduusan nin weyn wax qariyo lagu yaqaano ama la qabiyo wax kale iyo si kale wuxuu hadoodila hadduu yahay laga aqbali maayo inuu taxdiid ka wayaay hebel baa iiga warramay iyo inuu yidhaahdo markaa waan maqlay iyo mooyaane laga aqbali maayo mar hadduu mudallis ka yimaado tadliis ka labaadee la isku khilaafsan yahayna waxa weeye inayuu la kulmo raawiyanay ku ka warinayo oo ay kulmaan walow mar keliyaba ha ahaatee imam الbخaarي iyo sheekhiisi cali bn madini iyo baa qaba raguna aimatu xadiiثa sida imaamu muslim iyana waxay ku kaafdoomeen inay kulmidi ay suurtagal tahay oo laba qofoo mucaasarooday isku casri ah kulmi karana inuu noqdo oo haddii ay kulmi karaanna isku casrina ahaayeen canna uu ku wariyo mutasil baa loo qaadanayaa laakiin qolyaha hore yani waxay leen waa inay mar un kulmeen haddaanay mar un kulmin lama aqbalayo masalan tusaalen waxaa loo soo qaatay waana mucancanku waa laba saaxiib oo ku badan yahay kii aynu horeba usoo maray xadadana cabdillahi bnu yuusuf qaala akhbarana malik can ibni shahaibin can maxamed ibnu jubayr bnu muطcim can abiihi kuwaa dambe ayaa ka bedelan samictu rasuul lahi qara'a fi lmaqribi bituur isaga ku akriyay waa xadiid markaa saxiix oo sanadkiisuna mutasil yahay maxaa yeele waxa lagu xmaraya itisaal oo ruwaadani mudalisiin maaha imaamu malik waa xaafid ibnu shihaab zuhri waa faqiih xaafido isagana oo laisku waafaqsanyahy maxamed ibnu jubayr isna waa hiqo marka cancanadaa wuxuu gaar inoogu soo qabtay iyada khilaafkaa ku jira darteed haddaba wixii qaabkii adaaga ee loo gudayey ayuu iyadana dhowr inooga sheegay haddii uu sheekhu akhriyo oo tilmiidka uu ku akhriyo si uga wariyo oo sheekhu akhriya ayana ay dhegaysanayaan waa martabada ugu sarraysa xambaaridda iyo qaadiddae wuxuu odhanayaa xadaanii fulan ama xadaanaa fulan buu odhanaya ama akhbaranii buu odhanaya laakiin hadduu isagu akhrinayo sheekha ama mid kaleba uu ku akhrinayo sheekhuna uu maqlayo oo markaa ama uu nacam yidha ama uu aamuso wuxuu odhanayaa akhbaranii ama waxay dhaha xadaanii qiraa'atan calayhi ayuu raacinayaa laakiin xadaanii ayada ma odhanayo leannu dee isaguna kama soo bixin oo isagaa ku dul akriyay oo uu ku taqriiriyey mooyaane xaggan sheekha dee hadal kama soo bixin oo kama imanin sidaa daraaddeed yacni wuxuu odhanaya un akhbaranii ama xadaanii qiraa'ana waa layidhi haddii sheekhu haddaba u ijaaseeyo min hayri qiraa'a ayadoonu sheekhu raawiga ku akrin raawiguna sheekha ku akrin sheekhu ma akrin raawiguna ma akrin mid kalena ma akrin wuxuu yidhi waxaan kuu fasaxay inaad iga wariso saxiixulbukhaari ama marwiyaadkayga ama kitaabu fulaan inaad iga wariso ayaan kuu fasaxay oo aan kuu oggolaaday buu yidhi taana muxuu odhanayaa ajaazanii maruu ka wariyay wuxu odhanaya wii ijaazeeyey ama wuxuu odhanayaa akhbaranii ijaaza waxa uu igu warramay ijaaze ayuu odhanayaa yacni sidaasaa loo kala saarayoo yacni siyaaqii lagu gudanayeyna sidaasaa markaa iyagana loo kala saaray kuwii marka hore lagu xambaarayeyna sidaasaa lagu kala saarayoo waxaana la doonayay un xadiidka nebiga maadaama oo sida qur'aanka ilaahay u ilaaliyey aanu u ilaashanayn ee isaga wax badan dhex geliyey in la kala hufo waana la kala hufay oo waa la kala ilaaliyey oo waa loo abtiriyey dadkaasaana ilaahay usoo diray muxadisiinta walcancanatu cancanadu oo siyaaqulaadaag xadiidka lagu gudanayo ah oo xadiidkii oo lafdi can can fulanin lagu wariyo iyadoo aan xadii taxdiif iyo sibaactoona aan la caddaynin tadkhulu waxay galaysaa cala alasaniidi ay cala alaxaadiidi almusnadati xadiida musnadada ah ayay gelaysaayo xadiidka mucancanka ee xadiidka musnadka ayuu la mid noqonaya xagga aqbalidda iyo ku dhaqanka waidaa qara'a shaykhu shaykhu markuu akriyo yajuusu liraawi waxa u bannaan an yaquula yidhi xadaanii wuu ii sheekeeyo wuu ii warramay inuu yidhahdo ow akhbaranii inuu yidhaahdo waidaa qara'a huwa cala shaykhi markuu ku akriyana yaquulu wuxu odhanaya akhbaranii walaa yaqulu xadaanii odhan maayo waana istilaaxaad wain ajaazahu shaykhu shaykhu hadduu ijaaseeyuu u banneeyey kitaab ama yacni qaar ka mida min hayri qiraa'atin akhrin la'aan sheekhuna ma akhriyin raawiga iyo ardayguna ma akhriyin cid kalena ma akhriyin fayaquulu wuxuu odhanayaa marka uu sii ka sii warayay ajaazanii wa akhbaranii ijaaza wuxuu igu warramay ijaazo ayuu odhanaya wallahu aclam markaa inoogu joogo